gudoomiyaha degmada xudar cumar cabdulaahi maxamuud cumar atuu oo weheliyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka bakool ee mas-uuliyiin ku tirsan gobolka iyonay degmada gudoomiyaha guddiga hoole guud iyonay reebahandhiska maamulka degmada xudur iyona injineero ku dareeran hay-adda tiis sidayase kormeero ka sameeyan garoonka diyaarad deegaanka ee magaalada sayti injineeradii cabiraan dhismaga kaasayti oo lafadow inse hirmalan ka sameeya hareero eelboorka sida markii diyaarada hadigaasa hangalna hoola iyonay dadka qaar gudoomiye cumar cabdulaahi iyo antise dareeri walibase kormeerkaasitii kureed hirgelinta mashruucga shal gadiisan waliba use sheegaya in qayb ku qaadada doonto horumarka degmada use oona ogaysiiyey in garoonka diyaarado ee magaalada xudur eykowsa ka dhafurunyi xaafado hoolan iyo dhamaraaya laakiinse xillan walay ku dambeeyey iyo qorsha ay hayan antise salag laka wareeji guud ahaanba garoonka gudoomiyaga yase horey madayaalka hay-adda teesiisahay markaas kowsan kocosida in garab la kosiya areero garoonka diyaarado ee magaalada xudur injineerada ku dareeray hay-adda walibase iyo cabari oo ka sameeyana dhuulka garoonkuusu ku koobanya ee xudur gudoomiye cumar cabdulaahi maxamuud atuu iyo sheegay sadosanka dhaqsiyada badnane dhismagiyo bilaawo doonaan walinan kuma adnaga hay-ad iyonay bulshada maamulka degmada xudur ikan gobolka sida garabkii un kasurunyo horumarin kasta laka sameeyo adeegyada bulshada ee magaalada xudur bismiillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin geeka wasniga taariikhdana labaatan eta bille maarsa may geeka garoonkan koynayha intii oo cabaraadii la kasuubi may leerayso injineero oo ayada teesku dareeron rogan cabaraadii oo fensinkia suubiyaani oo macnaas garoonka salaglankiira cabaraadii asa suubiyaani ayada teesna eediyadan kumaadnagaan may boocosiga nanjeesilanti oo hanoo agbalan eediyadan kumaadnagaan may rajeena mardhow inti bilaawdow may leerayso fensinkii garoonka bilaawdow meel alaal meeli oo salaga marafadeehaan alaamayaani mayleeraaysalaga madan bulshada garoonka hire garoonka mihiranayna dada oo mayleeraaysalajahay dada surunaay meel walba hoola weeskaga dhabdhabe marka intaasa mayleeraayso may fadaana inti walna ku bedela tan kale bulshada may dheednin war salaas ay garoonka meel oo hoola maraayana oo mayleeraayso oo ku waraawayaan yaa mayleeraayso muhiim ee guraayan saas dartee madan hoolana meelooyo ku waraawayaan yalan reebay meelooyo maraayano oo oo mayla eraayse oo wada ee lan reebay dhannagan oo garoonka dhannagan heegwaradooda salaga i beero mase xawaalo dhatiyo mayla ku reebay meel wada ee oo hoola oo mayla eraayse anjeedan ee la anjeedan oo mayla eraayse ee la ku waraawan fadaayan meel la marsiyo lan reebay antana mayla reebay meel wada ee lan reebay oo xaafado iyo oo magaaladan isku maro la reebe laakiin inta kale mayl eraayis haddii ilaahay eraway hire sa garoonkan seefka nagda markaas kudib hatana may rajeena hatana mayl eraayis inta raanweyga iyo isiin lagu shaqayo wallagu bobod may buaha taasay rajeen haddii ilaahay era bulshada madan taasay iyo ogaata lafadee dad badan warsadaahay hoob garoonka lihira hoola iyo dadka inta maraayan ee guraayan markan taasay sheegna fadaan hoola meeliyo maraayan jibiyo maraayan lansuubiya weliba sa hata eta mahadaso hata amanta diyaaraha degaasa hoolay ororiska lakusheenay baadiyi lakusheene si insurman mudoosay hiraab insurman ilaa asarkeenka deeraaya waayo ama hooba diyaarad hadigaas markan hata taas ma dhiyaas hooba lihir haddii ilaahay era iyo diyaaradoona hasku degaayan iyo hoolana iyo dadkana mayl erays meel iyo maraayan lan suubiyayn eeladii iyo walaajo kooyaan haddii ilaahay era may buaha eediyadan kuma hadnagaan eedda oo tiis oo barnaamijka saynin fuliyatan eediyadan kuma hadnagaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu